ku-simaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cali siciid fiqi ayaa ka qeyb galay munaasabadan oo lagu qabtay magaalada baydhabo islamarkaana hay-adda amuud foundation ay qoysas barakacyaalaha ku guddoonsiinaysay shan iyo labaatan guri oo dhisan munaasabadda wareejinta guryahan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka howlaha guud guddoomiyaha degmada baydhabo iyo maamulka gobolka baay maxamuud faarax cigaal guddoomiyaha hay-adda caamuud foundation ayaa ka warbixiyey guryahan ay wareejiyeen dad muxsiniin oo muslimiina loo soo dhib annagu reer baydhaba ma nihin laakiinse dhiiggan reer baydhaba ka naha wanaaggiiyo iyo mansabka baydhaba ay lahayd ayaan anigu qirayaa dadkan ka soo jeedaana qiraya camuud meel walba oo soomaaliya ay joogto cari soomaaliyeed way ka shaqaysaa waxaanan rabnaa inaan soo celinno xitaa filibiin baan ka shaqaynay siriyaan ka shaqaynay salvador baan ka shaqaynay wadan waxaan rabnaa cisadii iyo maamuuskii soomaali lahayd ayaan hoosta ka xariiqayaa inaan soo celinno oo la ogaado dad soomaaliya wax qaata maahee dad soomaaliya wax celiyaan ayna jiraan markaa maanta waadna soo sharifteen guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada mudane cabdulaahi cali watiin ayaa si weyn ugu mahadceliyey hay-adda isagoo xusay inay door muuqda ka qaadanayso daryeelka dadka dhibaataysan waan ka mahadnaqaana hay-adda amuud foundation maygo dadaalka iyo juhdiga iyo mayba hoggelyahayd deegaankan koonfur galbeed gaad ahaan magaalada baydhabo sii mayba kaalankan qaadata in la taageero dadka mayba waa masaakiinta oho abaarta iyo mayba colaado iyo habara kiciiday dabcan geeg shalay meel buushi aya roogeen geegkan meel haysto dad oo guryaal haysadan walbadana mayba nololyo ibni aadan iyo xaquuqdii asaasiga haytay oo ibni aadanka maybu baahnaay inlanka mayba awla mayba meel usaalka la hel maybu haytay arrin oo ciid maybu hayo mayba ka faraxsano ka dowladda koonfur galbeed ahaan iyo ka dowladda hoos ahaan baydhabo may diyaarinana insha allah in meel hayso la shaqeyna alalanka ummadda mayba taageero oo walanjeyso cali saciid fiqi kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku booriyey hay-adda inay sii laba jibaarto dadaalada ay ugu jirto waxqaqabashada arrimaha barakacyaasha sidaa uu sheegay madaxweynaha hay-adda waxaa laga soo qaaday dad oo islaan ah oo runtii oo suurtageliyey fankan lagu dhisay kuwaasna waa u duceynaynaa ilaahay maaragtay me dhibka haysto inuu ka saaro hay-addana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay runtii dadaalka ay waddo ay sii ballaariso ummadda soomaaliyeed meelo badan ayay ku dhibaataysan tahay way xirxiran tahay dadkan waxay ahaayeen dadkii waddanka la rabay inay maaragtay wax soo saarkood ka qayb galaan maanta nasiib darra waxaa dhacday inay i d bs yihiin oo maaragtay aysan dhaqaaqi karin tuulooyinkood laga soo bursaday dhibaatadaas darteed maaragtay inaad maaragtay aada qayb ka noqotaan xuquuqda ay leeyihiin sida basic rightska oo bini'aadinka ah inuu shelter hero shelterkii ah u suurtagelisaan cayaalkoodna maaragtay maanta ay helaan meel ay ku harsadaan iyo haweenkaba marka runtii mashaariicda kale awadiina waa idinku dhiirigeliynaa waa idin soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed waxaan idin leeyahay soo dhowaada howl wacanaa wadiin kheyr alla idin siiyo ummadda sidaa ugu adeegaysaan maaragtay ilaaha idin arki doona guryaha lagu wareejiyey qoysaskan ayaa qayb ka ah mashruuca xalalka waara kaasi oo lagu caawinayo barakacyaasha